bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobada bisha seteembar sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada dowladda yuganda ee jooga gudaha dalka soomaaliya ayaa ka cabanaya mushaar la-aan baahsan muddo sagaal bilood ah sida lagu qoray jariidad ka soo baxda gudaha waddankaasi yuganda iyadoona ciidamada la sheegay inay ahaayeen kuwa ka howlgalayay gobolka shabeellaha hoose ciidamadan yuganda ee jariidadan ay soo qortay ee ka cabanaya mushaar la-aanta ayaa la sheegay inay yihiin qaybaha afari tobanaad iyo shaniyo tobanaad oo ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ayagoona halkaas muddooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale bannaynaya fariisimo dhowra oo ay ku lahaayeen waxaana ka mid ahaa ciidamadii lagu weeraray deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose kaa uu khasaare lixaad lena ay ka soo gaartay ciidamada ka socda waddankaas yuganda ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom jariidada warbixinta lagu daabacay oo lagu magacaabo daily midro ayaa waxa ay sheegtay ama ay xiganaysaa afhayeenka ciidanka yuganda bade akunda kaasi oo beeniyey wararka sheegaya sagaalka bilood balse tilmaamay in shan bilood ay tahay balse laga badbadiyey siyaabaha ay warbaahinta wax u qorayaan sida uu hadalka u dhigay waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay jiraan cabashooyin kale oo ciidanka ay tabanayaan kuwaasoo qayb ka ah ka bixitaanka goobo dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose muddooyinkii lasoo dhaafay qaybo badan oo ka mid a gobolka shabeellaha hoose waxaa baneeyay ciidamada midooda afrika ee amisom gaar ahaan kuwa ka socda dalka uganda iyadoona meelaha qaar dib ay gu laabteen maleeshiyaadkii al-shabaab ee markii hore laga saaray kuwaasoo buux dhaafiyey goobaha qaar sidoo kale taliyaha ugu sarreeya ciidanka uganda loti genaraal ayaa dhowaan booqasho ku gaaray degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose asigoona tilmaamay lojistig la-aan inay tahay ay yihiin ciidamada amisom gaar ahaan kuwa uganda oo uu la jeedo inay kala dhiman yihiin qalabkooda iyo sidoo kale saanada ciidan ee ay ciidamada ku howlgalayaan iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale ay jireen eedeyn ballaaran oo loo jeedinayay ciidamada midooda afrika ee amisom ee ka socda dalalka dariska la-ah soomaaliya iyo sidoo kale kuwo kaloo ka tirsan qaaradda tan afrika ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo uu waraysi siinayay tv-ga layska arka ee universal ayaa ka hadlay arrimo la xiriira muushinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo saddex iyo sagaashan xubnood oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kor hore ay u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale mooshinada isbarbaryaacaya ee loo gudbiyey guddoonka sare waxa uu sidoo kale ka hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke arrimaha la xiriira doorashooyinka lagu wado in laba kun lix iyo toban ay ka dhacaan gudaha dalka soomaaliya oo inta badan doorashooyinkaasina ay baarlamaanka soo xulayeen oday dhaqameedyo laga keenay beelaha soomaaliyeed waxauna tilmaamay in xukuumadda haatan ay dadaal ugu jirto sidii ay wax kaga bedeli laheyd arrintaasi wuxuu sidoo kale ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ka hadlay arrinta amni ee ka jirta soomaaliya waxauna tilmaamay in goobo dhowra maalmihii lasoo dhaafay lagala wareegay maleeshiyaadka al-shabaab oo ay ka mid yihiin baardheere iyo sidoo kale qaybo ka mida gobolkaasi baay ee koonfurta galbeed dalka soomaaliya waxa uuna sheegay in howlgalladu ay yihiin kuwa maalinba maalinta ka dambaysa sii baahaya si ay xoogaysanayaan goobo dhowroo horlena ciidamadu ay gacanta ku dhigayaan
waxay haday jirto waxaan haday jirto waxay ayd waktigaas in xisaabtan la galo hadda oo hal sano ka yar ay u harsan tahay waktigii laga taasin haddana kan xoogaa waxaway kaatay siyaasad marka waxay la tahay taa sheegtay ee doorashooyinka odayaashii hal qof iyo hal cod waxa u dhexeeya wax aad u badan annaga mar walba xuquuqadaan nahay inaan maanta dhana tan ayaa ah tii ku habuuray oo arrin dooda soomaaliya laga talageliyo hadda waxaan soonaynaa guddi wadatashi ah oo wasiiro xildhibaanada dowladda dhexe dowlad goboleedyada wasiiradooda xildhibaanadooda kullay ka qaybgalayaan taasaan rabnaa in dowlad goboleedyada iyo magaala madaxda dalka o dhan inta ku dowlad goboleedyada madaxdooda inta lagu qabto wadatashigaas wixii kasoo baxaa lagu soo guraa madaxamar iyadana markaas golaha wasiirada intay ka fadhiistaan ee sharciyeen barnaamka la sharciyeeya runtii howlgallada waa bateen ma yaraan waa mid sababto waxa weeye waxaa gacanta laga saaray diisoor baardheer oo al-shabaab haystay sideed sano iyo ka badan marka runtii ma yaraan waxyaabaha xoogaa yar hadda u baahan in lagu noqdo waa tactical wey waxa weye maanta amison iyo ciidankeenu waxyaabihii fakarka wax lagu saaray ama lagu xoreynay degmooyinka waxay ahaayeen degmaha la xoreeyo
hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa uu imaanayaa xilli goobihii hore ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ula wareegeen haatan mar kale dib ay u bannaynayaan iyadoona sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya ay tahay midaan weli caga dhiganin waxaana jira khilaafyo baahsan oo u dhexeeya maamul goboleedyada ka jira dalka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ee hoggaankeeda qaybta uu ka yahay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke lamana oga halka iyo goobta ay saldhiga karto xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee haatan ka jirta soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tababar ugu furay dugsiga tababarka ee jenaraal kaahiye ciidamo ka tirsan booliska soomaaliyeed kuwaas oo ah arday ka qalin jibisay dugsiyada sare ee dalka iyo sidoo kale jaamacadaha ku yaala gudaha dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horreyn kaga mahad celiyay ardaydan doorashada inay ka mid noqdaan ciidanka booliska soomaaliyeed taasi oo ah wax adag arday bartay dugsi sare iyo sidoo kale jaamacad kuliyado kala duwan laga baranayay inuu haatan doorto ciidanka booliska soomaaliyeed waxauna ku tilmaamay inay tahay geesinimo dheeri ah asigoona si aadah kaga mahad celiyay ardaydii jaamacadaha iyo kuwii dugsiyada sare ee tababarka maalintii shalay ugu furmayey gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale ka dhawaajiyay cid waliba oo aan ku qanacsanayn ka mid ahaashaha ciidanka booliska soomaaliyeed ee qaybna ka ah ardaydan inay haatan mowqifkooda caddeeyaan intii hadhow cawaaqib xumo ay kala kulmi lahaayeen saraakiisha ciidamada waxa uuna tilmaamay dowladda inay ka soo bixi doonto wax waliba waajibaada oo ka saaran ciidamada tababarka uu u furmayo ee ku aadan xuquuqaadkooda iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku leeyihiin dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uuna tilmaamay intaa ay ka wada ballameen taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo goobta goobjoog ka ahaa maalintii shalay tababarkan u furmayey ardayda jaamacadaha ka qalinjibisay qaarkood ee doortay inay ka mid noqdaan ciidanka booliska iyo kuwa dugsiyada sare ku yaala gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho maxaa wanaagsan ummadda in tawaaniinta hoosteeda lagu noolaada qaanuunka hoostiisa oo qofkuna aanu dareemin qofkuna aanu iska samayn waxa uu doono ee qof walba waxa uu samaynayaa muwaadin kastana ficilkiisa cawaaqibka ka dhalanaya waa inuu helaa ficil fiican hadduu sameeyena cawaaqib fiican ammaan iyo sharaf iyo haybad iyo abaalmarin leh waa inuu helaa ficil adeerkaa abdigaa sarkaal booliis yahay oo meesha saas kugu keenay oo booliis inaad noqotid adiga aanay kaa go-aan ahayn aanay kaa go-nayn aadanu gacal iska tag maandaay gacalis iska tag ha joogin maalinta dambe adoo foolxun waa lagu dheriyey intii lagu dhihi lahaa hadda adoo lagu ogeyn tartiib ama ama bes hadhin haddaa rabta iska baxa ma aha markii ugu horraysay ee ciidamo qayb ka noqonaya kuwa booliska ama militariga tababar ugu furmo gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoo ay jiraan ciidamo aad u fara badan oo haatan tababaro ay ku soconayaan qaybaha kala duwan ee kuliyadaha ciidamada kala duwan ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwaasoo intooda badan ah kuwa arday ah oo laga qoray jaamacadaha iyo sidoo kale dugsiyada sare ku yaala gudaha magaalada muqdisho ciidamadan ayaa lagu wadaa in wax badan ay ka bedelaan hoggaanka qalloocan ee haatan ciidamada ayadoona inta badan eed iyo sidoo kale walaac ay ka muujinayaan bulshada qaybahooda kala duwan ciidamada qalabka sida ee ay leedahay dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo inta badan aan ilaalinin habdhaqanka bulshada ay kula nool yihiin iyo sidoo kale siyaabaha ay ula dhaqmaan mararka qaar dadka ku dhaqan gudaha dalka gaar ahaan goobaha ciidamadaas ay ku sugan yihiin maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in haatan ay dardar gelinayaan magacaabista golaha baarlamaan ee uu yeelanaya maamulkaasi iyadoona haatan ay soconayso wadahadal ku aadan ama qorshe ku aadan sidii loo soo xuli lahaa odayaasha dooranaya maamulkaasi xildhibaanada uu yeelanayo magaalada baydhabo ayaa lagu wadaa maanta siminaar inuu kaga furmo odayaal ka soo jeeda deegaanada baibakool iyo shabeellaha hoose kuwaasi oo bara doono habka maamulka uu noqonayo iyo cidda ka mid noqonayso xildhibaanada baarlamaankaasi iyadoo sidoo kalena wararku qaar ay sheegayaan in odayaasha xildhibaanada soo xulayo in la mid ahna uu soo xuli doono madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan sida uu xaqiijiyey afhayeenka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir nadaara
labaatanka sebtembar ayaa loo qabtay in odayaasha ay kusoo dhameeyaan oo xaflada kama dambista ah
ayadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa jiro eedayn ballaaran oo loo jeedinaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka oo ku aadan habqaybsi la-aanta beelaha kale ee ku dhaqan gobolkaasi iyadoona madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan lagu eedaynaya haatan inuu ku xadgudbay qaar ka mida beelaha dega deegaanada gobolka bakool kuwaasoona laga saaray howlka uu ka soconaya shirka odayaasha dhaqanka ee magaalada baydhaba ee lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka ee uu yeelanaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya welina kama hadlin maamulka eedaynta la xiriirta ee loo jeedinayay muddooyinkii lasoo dhaafay muhaajiriin soomaaliya ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay waxyeele ay kasoo gaaraysay xeebaha u dhexeeya libiya iyo talyaaniga ayaa gaaray magaalada milano ee dalkaasi talyaaniga kuwaasi oo qaarkood la hadlayay telefishinka universal waxa ay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay lasoo kulmeen muddadii ay soconayeen safarkooda ama ay ku guda jireen safarka waxayna tilmaameen in idhahooda ay qabanayeen tacadiyo aad u baahsan oo lagula kacay intii tahriibka ay soo ahaayeen laga bilaabo suudaan ilaa ay ka gaaraan magaalada milaan ee dalkaasi talyaaniga
duumaha nebigu way soo badbaadeen nabad baan ku soo gallay saacaddaada markay gaadho ayuu qof walba dhintaa laakiin walaalladay allah u naxariistaan leeyahay kuwii iga horreeyey magaraysaa doolta ku kharribay kuwa kaleetana allaha ka badbaadiyaan leeyahay waxaan ku saarneena boqol iyo kow qofood markabku markoona badbaadiyey kadib laba habeenaa badda kusoo jirnay alxamdulilah shalay aa imaanay markay aheeday siddeed qofood aa naga dhimatay saddex meyaa lagu duugay laba meyaa lagu duugay inta kale halaa lagu duugay liibyaanka way ku dilaayaan way ku xoogayaan way ku farxumaynayaan wax naxariis ma laho rafaadaa ka muuqda meesha dadaa jeclahay dada nacbaa iska dhafina saxra soo maraane wallaahi ma jecli oo duugta xataa marka laayo qofka sinadaa looma duug caradaa la dhigaa carada la dhugubodaa qofka jirkiisa soo banaanka yaa wallaahi waxaa ula macaana fiican darkeeda iyagoo lacag haysanay meesha yimaadaan iyagoo duruufaysanay yimaadaan maxay si badan fiican u taakureynaa u saacidna cuntaa siinaa markay cunto cunaan oy taleefon cidooda kula hadlaan kabacdi wax dalbadaan dhaawacyadan igu yaallaa waxa weeyaan waa nabarro ay sababeen cidhiirigii badnaa iyo kulaylkii badnaa iyo meelihii nalagu xaraynayey koontinarradii nalagu xaraynayey iyo jirdirkii ama bur ha noqoto ama wax kale baa noqotay nala dhacayey intaan ku sugnay libiya magafe dadku soo haystaan nin xariif la maaha isagu wuxuu raadsadaa waa lacagta dadka lacagtiisa dadka adduun kaa waayo wuxuu dilaya dadkan muhaajiriinta ah ee u badan soomaalida ee gaaray dalka talyaaniga ayaa maray safar aad u dhirir badan sidoo kalena dhibaatadiisa leh ayadoona laga dareemayo wejiyadooda murugo aad u fara badan oo ka muuqanaysay taasoo ah saameynta uu ku yeeshay safarka ay ku gaareen dalka talyaaniga oo ay ka bilaabeen magaalada muqdisho iyo qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya wuxuuna ahaa safar nolosha aad ugu xumaa marka loo fiiriyo hadalka ka yeer hadalka ay tabinayaan ama ay sheegayeen dhallinyarada soomaalida ah ee gaaray magaalada milano kuwaasoo ay ka muuqanaysay wejiyadooda shuxuur aad u baahsan waxayna qaarkood tilmaameen inay kula talinayaan dhallinyarada kale ee ka dambaysa inaysan nafsadooda kusoo halligin badda u dhexaysa libiya iyo talyaaniga iyo sidoo kale saxaraha suudaan iyo libiya xiriiriya halkaasoo ah goobaha ugu badan ee dhibaatooyinka ay kala kulmaan dhallinyarada waxaa usii dheer markay gacanta u galaan ruux magafa lagu tilmaamo oo jooga dalkaasi libiya kaasoo ka beec mushtura nafsadda dadka bini'aadamka ah oo ka qaata wax lacaga ah si uu ugu rido badda ama uu u saara doonta badda u qaadayso dadkaasi kuwaasoona safarkooda inta badani saamayn uu ku yeesho nolol murugo leh oo ay oo soo wajahdo dhallinyarada soomaaliyeed iyo kuwo kale oo ka soo jeeda qaaraddan afrika raadinayana nolol ka wanaagsan tii ka jirtay gudaha dalka ama dalalkii ay ka yimaadeenba warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynana waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu